halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareeyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinayo ebanagu saaciid sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa dhegaystayaal warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai waxay warqaddanu ka mid tahay afartii warqadood ee rasuul bawlos uu ku qoray xabsiga gudihiisa markaasoo uu ku xidhnaa magaalada rooma haddaba markii injiilka masiixa lagu wacdiyey meelo badan oo ay dawladdii reer roome xukumaysay ayaa waxaa soo baxay firqooyin aan fara yareen oo bidco ah oo qalloocinaya injiilka waxaanay dadka ku baylahiyeen aqoondarradoodii rasuul bawlos ayaa markaasi warqaddan dadka ugu soo dhowaynaya masiixa wuxuuna u sheegayaa in wax waliba ee ay u baahan yihiin ama noloshoodu ay tabanayso laga helo ciise masiix
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
iyadoo rag moog bay malaa'ig salaanto markaasay uroodo mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd markuu yuusuf arku ka madluumayo markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
xidigtii masiixa maqawir arkeeno markaasay caddeeyeen mucjisay ahayd
maryanu bikraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd boqorkii maqlayba markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay arrinka ku saabsan rasuul bawlos oo isaga hoga tusaalaynayay masiixiyiintii reer kolosai wuxuuna ku yidhi sida ku qoran aayadda saddex iyo labaatanaad ee cutubkii saddexaad wax alla wixii aad samaysaanba xagga qalbiga ka sameeya sidii idinkoo rabbiga u samaynaya oo aan dad aawadiis u samaynayn haddaan markaasi horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka saddexaad aayadda afar iyo labaatanaad waa baalka saddex boqol shan iyo konton ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan idinkoo garanaya inaad xagga rabbiga ka heli doontaan abaalgudkii dhaxalka waxaad u adeegtaan rabbiga masiixa ah haddaba waxaan wax waliba u soo bandhigaynaa masiixa oo welibana dooni mayno haddii aynu masiixiyiin nahay inaynu masiixa hortiisa ku ceebaysnaanno oo aynu noqonno kuwo aan rumaysad lahayn waxaa jameecooyinkayaga ku jira kuwo badan oo masiixa aamin u ah oo weliba aan la garanaynin waxaana ay u badan yihiin in dadaalkooda aawadeed ay wehelnimadu isku haysato mar kale ayaa rasuul bawlos wuxuu leeyahay waxaad u adeegtaan rabbiga masiixa ah haddaba waxaa jira dad badan oo caajisiin ah kuwaas oo aan doonaynin inay wax howl ah ilaah u qabtaan caajisnimaduna waa mid ka mid ah habaarka hawshayada aynu wehelnimada ka wadno mid saaran caajisiintaasi waxay ku jiraan howlwadeennada masiixa mana jiro qof daawanaya waxaan markaasi u baahan nahay inaannu xusuusnaanno inaan sayid ciise masiix u adeegno waayo isagaa xisaabta qaadaya oo wixii aynu samaynay u sheegaynaa haddaannu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana soo gunaanadaynaa cutubkan saddexaad aayadda shan iyo labaatanaad baalka saddex boqol shan iyo konton ee ahdiga cusub waxaana qoran sida tan waayo kii xumaan falaa wuxuu dib u heli doonaa xumaantuu falay waayo dadka looma kala eexdo haddaba waa sayidka ka noloshaada iyo weliba tayda fidin doona waxaana loola jeedaa in wixii inaga qaldan iyo xumaan ahba isaga ayaa wax ka qabanaya oo haddii laynagu xadgudbana isagaa inoo aaraya waayo waxaa qoran kii xumaan falaa wuxuu dib u heli doonaa xumaantuu falay waxaana meesha soo gelaysa caddaaladda ilaah waayo waxaa qoran in dadka aan loo kala eexanin waxaan markaasi saaxiib kuu sheegayaa in laynala xidhiidhin doono masiixii sare kacay taasina waa wax aan la heli karin oo ma ahan wax aan ku kasban karo xooggayga balse wuxuu rasuul bawlos leeyahay masiixu wuu idinku caawiyayaa inaad yeelataan xoog aad kaga gudubtaan jarribaadyada wuxuu doonayaa in isagu uu qaabeeyo xidhiirka aan la leennahay dadka dunidan waana u yeedhis ama baaq wacan oo farxad iyo yididiile xambaarsan waxaana laynagu leeyahay waxaad u tagtaan masiixa nool kaasoo fadhiya gacanta midig ee ilaah waxaannu iminka soo gaarnay cutubka afaraad oo ah kan ugu dambeeya warqaddan horay waxaannu idinku soo sheegnay in cutubkan saddexaad iyo weliba kan afaraadba ay yihiin qaybta ficilka ah ee warqaddan cutubka koowaad iyo weliba cutubka labaadna waa qaybta waxbaridda ah markaana kitaab waliba waa qasab inuu leeyahay mas'alooyin cusub iyo weliba sidii mas'alooyinkaasi looga shaqeeyo haatanse waxaannu gudagelaynaa cutubka afaraad ee warqaddan reer kolosay weli waxaannu ku guda jirnaa qaybta qusaysa sida aynu nolol quduus ah ugu noolaanayno marka aynu shaqaynayno ee aannu hoos joogno kuwa inaga sarreeya cutubkii saddexaad wuxuu ku soo gunaanaday rasuul bawlos in qaadumadu ay daacad ahaadaan oo waxay halkaasi qaadumadu ka heleen dhiirragelin iyaga iyo weliba kuwa madaxda ah cutubkan afraad waxaannu horay u sii wadaynaa dhiirragelinta sayidyada iyo weliba shaqaalahooda waxaanan meeriska ka bilaabaynaa islabaalka saddex boqol shan iyo konton ee ahdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosay cutubka afaraad aayadda koowaad oo leh sida tan sayidyadow addoommadiinna siiya wax xaq ah oo u qalma idinkoo garanaya inaad jannada sayid ku leedihiin wuxuu haddaba leeyahay bawlos haatan sayidyadow markaana addoommada keliya la hoga tusaalayn maayo laakiin waxaa la hoga tusaalaynayaa oo kale sayidyada raacsan masiixa waxaana loo sheegayaa oo lagu leeyahay wixii xaq ah yaannu idinku baaqan waayo waxaa kaloo loo sheegayaa inay leeyihiin iyaguba sayid kale oo ay is-hortaagi doonaan mustaqbalka oo welibana iyaga oo keliya maahane waxaa kaloo hor istaagaya dadka oo dhan waxaad ilaah uga sheekaynaysaa wixii aad xusuusan tahay ee qaldaad ah ee aad masaakiinta ku samaysay iminka aayadda xigta ayaa waxaa layna hor keenayaa saddex siyaabood ee masiixiyiintu ay u shaqeeyaan taasoo ahmiyad weyn inoo leh saddexdaasi ahmiyadood waxay kala yihiin salaad iyo sida aynu dadka dhexdiisa ugu soconayno iyo sida aynu dadka ula hadlayno waxaana rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer kolosay cutubka afaraad aayadda labaad waxaa qoran sida tan haddaba baryada ku sii adkaada idinkoo ku soo jeeda oo mahadnaqaya waxaa haddaba halkan aynu ku arkaynaa inay wada socdaan baryada iyo weliba inaan soo jeedno labadaasu waa ahmiyad ballaaran yihiin oo waxay ina xusuusinayaan khibradihii nexemiyaah markii cadowgu uu isku dayey inuu ka soo istaajiyo howshiisii dib u dhiska derbiyada magaalada yeruusaalem ayaannu isaga tegin howshiisii uu doonayey inuu qabto haddaan soo gaabiyo nexemiyah inuu hawsha sameeyo kama quusan wuxuuse raadiyey qaab waliba ee uu hawsha ku wadi karo ugu dambayntiina way u suura gashay innagana waa inaynu sidaasi oo kale irid waliba garaacnaa ilaa hawsha aynu masiixa u wadno ay hagaagto haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu horay idinku wadaynaa meeriska cutubkan afaraad ee warqaddii reer kolosai aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan oo weliba annagana noo soo duceeya in ilaah noo furo albaabka hadalka si aannu uga hadalno qarsoodiga masiixa kaas oo aan u xidhanahay inaan u muujiyo sida igu waajibka ah inaan uga hadlo sidaad maqlaysaanba rasuul bawlos wuxuu ku leeyahay innagana noo soo duceeya haddaba ha iloobinnina inaad inoo soo ducaysaan maadaama rasuul bawlos haatan uu la joogo sayidka ayaa waxaa ducada u baahan maanta wadaaddada iyo howlwadeennada masiixa markaas waxaannu kuwiinna idaacadda dhegaysta ee masiixiyiinta ahi aynu idin weyddiisanaynaa inaad noo soo ducaysaan waxaanad noogu soo ducaynaysaan in ilaah uu noo furo albaabka hadalka si aannu uga hadalno qarsoodiga masiixa marka ay sidaan tahay dhegaystow masiixu wuu ina caawinayaa oo gacan buu ina siinayaa waayo wuxuu inaga ballanqaaday inuu ina caawiyi doono oo uu inoo soo geli doono oo uu welibana inala cashayn doono wuxuu leeyahay sida ku qoran muujintii ciise masiix ee yooxanaa loo muujiyey cutubka saddexaad aayadda siddeedaad sida tan waan ogahay shuqulladaada oo bal eeg waxaan hortaada dhigay albaab furan oo aannu ninna xidhi karin waayo waxaad leedahay waxoogaa xoog ah oo eraygaygiina waad dhoortay oo magacaygiina ma aad inkirin haddaba masiixu irid buu inoo wada furayaa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka afaraad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan kuwa dibadda jooga xaggooda xikmad ku socda oo wakhtiga ka faa'iidaysta haddaba ku socda xikmad haddaba qofka ilaah ka cabsada wuxuu ku soconayaa xikmad xikmadduna waa ciise masiix haddaba haddii ciise masiix uu kugu jiro noqon maysid nacas waayo waxaad tahay mid ka mid ah mu'miniinta xikmadda leh weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa aayadda lixaad waxaana qoran sida tan mar kasta hadalkiinnu nimco ha lahaado isagoo cusbo lagu daray inaad ogaataan sida idinku waajibka ah inaad mid kasta ugu jawaabtaan waxaa loola jeedaa haddaba inaynu hadal macaan oo miisaaman dadka kula hadalno oo welibana aynu dareen sarreeya lahaanno marka kuwa doonaya inay ina liidaan aynu hor joogno waxaa jira dadka qaar oo lagu sheego inay aqoon leeyihiin mana doonayaan inay dadka kale geesahooda ka hadlaan markii ay kula hadlayaan innaba dooni maayaan in hadalkaaga lagu arko aqoontooda ka sarraysa haddaba kuwa ceenkaas oo kale ah waad ka digtoonaanaysaan markii aad kuwa idinka hooseeya ama idinla siman la hadlaysaanna hadalkiinna naxariis ha lahaado iminka waxaannu soo gaarnay qaybta ugu dambaysa ee warqaddan reer kolosai waana marka rasuul bawlos uu ka hadlayo maaddadan ku saabsan wanaagga jameecada rumaystayaasha ah ka dhexeeya haddaba waxaa la doonayaa in jameecada masiixiyiinta ah ay lahaadaan jacayl muuqda waxaana uu ka hadlayaa bawlos jameecooyinkaasi masiixiyiinta ah iyo sida ay tahay inay u noolaadaan si dadka oo dhammiba ay u arkaan waxaana jameecooyinkaasu ay aasaasmeen qarnigii koowaad oo waxay ku noolaayeen caasimadaha reer rooma oo dhan oo waxay hoos joogeen xukunkii reer rooma waxaa kaloo dhexdooda ka socday waxyaabo karaahiye ah ha yeeshee waxay ahaayeen mu'miniinta ilaah badankood masiixiyiintaasi waxay ku noolaayeen deegaanka efesos waxaa la yaab leh markii uu qorayey warqaddan in rasuul bawlos aanu weligii tegin magaalada kelosai oo welibana markii uu qorayey warqaddii reer rooma ma uusan gaarin halkaasi inkastoo uu markii dambe tegey ha yeeshee waxaa jiray dad badan oo uu halkaasi ka garanayey bal aynu haddaba eegno qorniinka sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka afaraad aayadaha toddoba ilaa toban waxaana qoran sida tan axwaalkayga oo dhan waxaa idiin sheegi doona walaalkeen tuqikos oo ah gacaliye iyo mididiin aamin ah oo addoon ila ah xagga rabbiga isagaan idinku soo diray sababtan daraaddeed inaad ogaataan axwaalkayga iyo inuu qalbiyadiinna dhiirra geliyo oo weliba waxaan isaga la soo diray walaalkeen onesimos kaas oo ah mid aamin ah iyo gacaliye oo idinka mid ah iyaga waxay idinka warrami doonaan waxa meeshan ka dhacay oo dhan waxaa idin soo salaamaya aristarkos oo ila xidhan iyo markos oo barnabas abti u yahay kaas oo wax isaga ku saabsan laydinku amray hadduu idin yimaado aqbala haddaba dhowr qof buu aayadahan uga hadlayaa waxaana ugu horreeya tuqikos oo isagu ahaa wadaadka kiniisadda reer efesos oo magaciisana waxaa horay laynoogu soo sheegay warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka efesos cutubka lixaad aayadda kow iyo labaatanaad iyo kitaabka falimaha rasuullada cutubka labaatanaad aayadda afaraad iyo warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee la odhan jiray timoteyos cutubka afaraad aayadda laba-iyo tobanaad waxaa kaloo uu ku soo qaatay addoonkii onesimos ahaa oo isaga u khidmayn jiray filimon oo ahaa reer kolosai ninkan onesimos ahaa wuxuu ka cararay sayidkiisii filimon kolkii dambena ninkan onesimos ah wuxuu noqday masiixi markaasaa waxaa iminka loo diray sayidkiisii ahaa filimon waxaa kaloo aayadahan kore laynoogu soo sheegay aristarkos oo ahaa nin la xirnaan jiray rasuul bawlos oo wuxuu ahaa nin bawlos aad ugu dhow waxaa kaloo aynu maqalnay markos oo isagu ahaa yooxanaa markos oo abti u ahaa barnabas waana rasuul markos oo isagu qoray injiilka ku magacaaban oo loo yaqaanno injiilka sida markos uu u qoray inkastoo markii hore ay xurguf dhex martay rasuul bawlos iyo rasuul barnabas oo ay isku khilaafeen yooxanaa markos ayaa haatan bawlos u garwaaqsaday in yooxanaa markos oo markaasi ahaa nin dhallinyaro ah uu waxyaabo wanaagsan samaynayey wuxuuna haatan reer kolosai ku leeyahay qaabila oo hadiidina rasuul markos mar kale ayuu kala dardaarmayaa timoteyos sida ku qoran warqaddiisii labaad oo uu wacdiyahaasi dhallinta yar u qoray sida ku qoran isla warqaddan labaad ee loo qoray wacdiyahan cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad oo wuxuu leeyahay sida tan haatan luukos oo keliya ayaa ila jooga markos soo kaxee oo ha ku soo raaco waayo waxtar buu igu leeyahay xagga adeegidda haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol lix iyo konton ee axdiga cusub cutubka afaraad aayadaha kow iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qoran sida tan weliba waxaa idiin soo salaamaya ciise oo la yidhaahda yuustos kuwaas oo ka mid ah kuwa gudan ayaa ah kuwa keliya oo iila shaqeeya boqortooyada ilaah iyagoo ii noqday kuwa idhiirra geliyey waxaa kaloo idiin soo salaamaya ebafros oo idinka mid ah oo ah addoonkii ciise masiix kol kastaba baryadiisa ayuu idinku dadaalaa inaad istaagtaan idinkoo kaamil ah oo aad u huba doonista ilaah oo dhan waxaan ugu markhaati furayaa inuu u howshoodo idinka aawadiin iyo kuwa la'odokiya jooga iyo kuwa heraabulis jooga aawadood waxaa idiin soo salaamaya luukos oo ah gacaliyaha dhakhtarka ah iyo dimas haddaba dhegaystayaal halkan dhowr qof baa laynoogu soo sheegay waxaana ay kala yihiin yuustos oo ka dhigan yeshuuca marka la eego luqadda cibraaniga wuxuuna ka mid ahaa yuhuudda aan tirada badnayn oo xubnaha ka ahaa kiniisadda reer kolosai waxaase kiniisaddan xubnaheedu ay u badnaayeen dadka aan yuhuudda ahayn oo waxay si weyn u caawiyi jireen rasuul bawlos oo qudhooduba waxay ahaayeen niman hadalka dadka la wadaaga oo kaalmeeya howlaha masiixa loo qabanayo waxaa kaloo rasuul bawlos uu ka hadlay ninka la yidhaahdo ebafros oo isagu wadaad ka ahaa kiniisadda reer kolosai haatanse wuxuu ku xidhanaa haatanse wuxuu ku xidhnaa magaalada rooma waxaana haatan uu wadaa howl salaadeed oo uu ugu tukanayo kiniisadda qofka masiixiga ah haddii uu xidhan yahay iyo haddii uu jiran yahay iyo haddii uu duqoobaba wuxuu haystaa howl ay tahay inuu ilaah u qabto waana in kuwa uu garanayo ee hadalka masiixa baafinaya u duceeyo ebafrosna wuxuu haatan leeyahay fursad uu dadka ugu soo tukanayo maadaama sidii bawlos oo kale uu xidhan yahay waxaa kaloo aayadda saddex iyo tobanaad looga hadlay magaalooyin isku dhowaa waxaana ka mid ah herabulis iyo leodokiya kuwaasoo kala foga abbaaraha ilaa iyo toban mayl waxaanay labadaasi magaalaba ku dhowaayeen kolosai saddexdaas magaalaba kiniisado ayaa ka jiray waxaa kaloo uu inoogu sheegay aayadda afar iyo tobanaad qof caan ah oo aan ka hari jirin rasuul bawlos waxaana uu ahaa ninka la yidhaahdo luukos oo isagu qoray mid ka mid ah injiilada oo aynu u naqaanno injiilka sida luukos uu u qoray wuxuu ahaa nin ku dheer rasuul bawlos markii ugu horraysay ee rasuul bawlos uu ka hadlayo wax ku saabsan demas wuxuu ugu yeedhay inuu yahay mid isaga hawsha la wada laakiin haatan wuxuu leeyahay iyo demas waxaa tanu ay ka micno tahay in ilaa iyo haatan rasuul bawlos aanu hubin jihada demas uu u kicitimayo oo marka ugu dambaysa waxaannu arki doonnaa demas oo ka tegaya rasuul bawlos taasina waxay noqonaysaa masiibo haysata demas demas wuxuu la joogay wacdiyahan iyo adeegaha masiixa markaasoo kolkii dambena uu ka tegey taasi waxay u noqonaysaa masiibo ninkan demas ah waxaanan qiyaasaynaa in markii ugu dambaysay ee noloshiisa uu taasi gartay weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai cutubka afaraad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka saddex boqol lix iyo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan walaalaha leodokiya jooga iyo nanfas iyo kiniisadda gurigiisa ku jirta nagu salaama caasimadahaasi waxay lahaayeen macbudyo qallaad ha yeeshee masiixiyiinta waxay ku kulmi jireen guryahooda weli waxaan horay idinku wadaynaa meeriska cutubka afaraad waxaanan eegaynaa haatan aayadda lix iyo tobanaad ee warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai waxaana qoran sida tan warqaddan markii laydinka dhex akhriyo haddana ha laga dhex akhriyo kiniisadda reer leodokiya oo idinkuna akhrista warqadda aad leodokiya ka heli doontaan haddaba marka uu leeyahay oo idinkuna akhrista warqadda aad leodokiya ka heli doontaan ayaa laysku raacsan yahay inaanay jirin warqad rasuul bawlos uu u qoray dadka reer leodokiya ha yeeshee waraaqaha rasuul bawlos uu qoray waa tii reer efesos bawlos wuxuu reer kolosai u sheegayaa haddaba inay akhristaan tan reer leodokiya ay akhristeen waana warqaddii reer efesos weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka waxaanan eegaynaa haatan cutubka afaraad aayadda toddoba iyo tobanaad baalka saddex boqol lix iyo konton ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan oo arkhibos waxaad ku tidhaahdaan adeegiddii xagga rabbiga oo aad heshay ku dadaal inaad dhammaysid arkhibos waa nin kale oo ku jiray magacyada rasuul bawlos warqaddan uu ku qoray waxba ka garan mayno ninkaasi halkan lagu sheegay waase nin lahaa hadiyad oo rasuul bawlos wuxuu ku adkaynayaa in ninkaasu bannaanka uu keeno hadiyaddii ilaah uu siiyey ama uu soo shaac bixiyo weli waxaannu ku jirnaa gunaanadka cutubka afaraad waxaanan iminka eegaynaa baalka saddex boqol lix iyo konton ee axdiga cusub warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer kolosai aayadda siddeed iyo tobanaad oo ah aayadda ugu dambaysa dhegaystayaal waxaana qoran sida tan anigoo ah bawlos ayaa salaantan gacantayda ku qoraya xusuusta xirnaantayda nimco ha idinla jirto haddaba wuxuu ahaa rasuul bawlos kan qori jiray waraaqaha oo marka ugu dambaysa ayuu u sheegayaa in qorniinkan isaga uu leeyahay taasina waa saxiix oo kale taasoo uu ku sheegayo in warqaddanu ay isaga ka timid haatanna waa markii labaad ee rasuul bawlos uu leeyahay xusuusta xirnaantayda amase uu leeyahay ii soo duceeya wuxuu ku soo gunaanadayaa nimco ha idinla jirto miyaanay haddaba tanu ahayn waraaq wanaagsan oo barako laga helayo in la akhristo rasuul bawlos wuxuu haatan u soo qorayaa kiniisad aannu weligii booqan ha yeeshee weliba wuxuu yaqaannay kuwo badan oo kiniisaddaasi ka mid ah wuxuu ku hoggaamiyey aqoonta sayid ciise masiix waxaan haddaba dhegaystayaal idinku adkaynayaa inaad xusuusataan wixii aad warqaddan ku barateen waxaana ugu weyn in masiixu uu yahay belaroma ama in isaga wax waliba laga helo waana wax waliba oo sharaf iyo qiimo iyo weliba wanaagba leh rasuul bawlos wuxuu yidhi sida ku qoran isla warqaddan reer kolosai cutubka labaad aayadda saddexaad sida tan isaga waxaa ku wada qarsoon waxyaalaha qaaliga ah oo dhan oo ah xikmadda iyo aqoonta dhegaystow haddaba bal ka fakar taasi yo masiixow sama wadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulkanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug law halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin